kulanti wacan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan kuna soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha shalay ayaa baarlamaanka soomaaliya waxaa weerar ismidaamin ah ku qaaday kooxo hubaysan oo markii dambe kooxda al-shabaab ay sheegatay inay ahaayeen maleeshiyaad ka tirsan ururkooda qaraxa kadib ayaa wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya cabdikariim guuleed uu ku dhawaaqay inuu is-casilay haddaba weerarkan ugu dambeeyey ee al-shabaab ku qaaday baarlamaanka soomaaliya muxuu siyaasad ahaan u dhimayaa dowladda soomaaliya maxaase ay tahay in la sameeyo si looga hortago weerarada noocan su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa waxaan hordhigay oo barnaamijkeenna marti inoogu ah profesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada walaal maxamuudow horta sidaan dee u maqlay si fudud kumay galin dagaal xoog ka dhacay iyagii wixii meesha joogay oo dhowr iyo toban ahaa oo soo weeraray waa la dilay waabuga ka qarxiyeen halka habsi uu ku burburay iyaguna dad bay galaabteen toban sheegayo ayay galaabteen marka horta baarlamaankii baarlamentarianka dadkii ahaa nin banaanka ku dhaawacmo baarlamentariana oo cumar finisho banaanka isagu isagoo baabuurkiis baabuurka daba soco ku mooye laba ku dhaawacmo mooye laba kale ayaa ku dhaawacmay marka dadkii horta sidaa ayay u badbaadiyeen oo saasa ka dhacdeen may ahayn si fudud kumay galin laakiin waxaan dee ogaanayna maxamuuda waxay tahay in la ogaado waxaan nahay waddan ka soo baxaya dagaal sokeeya ama weliba kusii jiraba qaybiisii dambe wadamada noocaasa kalena si fudud kagama baxaan arrimaha noocaasa waxaa la yidhaahdaa ilaa xabadda u dambaysa waad arkayso wadan wadamadaasoo kale cilmibaarisa waxay tiraa xabadda u dambaysa waxaad arkaysaa ama ad maqli doonta muddo toban sano laga laga joogo maalintii dawladda rasmigaa la dhisay laba sano ka hor toban sano micnihii sideed sano oo kale maalinta aad arkayso maam macnalahoo samaysmay oo doorashooyin ku samaysmay intaasaa kaa xigta maalinta aad arkayso ciidamadii shisheeyaha oo kaa tegay oo kaa wada baxay tobankaa sanaa kaa xigta sidaas wuxuu adeeg yahay uma fuudan arrintana tii u horreysana noqon may ma aha tii u dambaysayna ilaahay ha ka dhiga ah inay noqonayso fili maayo horta waxa iscasilay oo isna isa casilay ma garanaysaa wasiirkii amniga ayaa iscasilay cabdikariim guuleed waxa tallaabo geesinimo ah laakiin micnaheedu ma aha inay ku joogsanayso sidaasoo haddii wasiirku iscasilay ay joogsanayso ma aha xilka loo saarana micnaheedu ma ahayn in maalintii iyo maalinka xigta iyo meel sanad ku xigta iyo laba sanad ku joogtaba inuu qaraxa u dambeeya dhayo may ahayn waxaana sidaan sheegay muddo badan buu soconayaa waa gartay brofesore su-aasha waxay tahay maxaa amniga magaalada muqdisho loo sugi la-yahay oo dowladda goobihii dowladda ay al-shabaab u weeraraysaa waa su-aal aada u wanaagsan laba arrimood ba horta saddex arrimood laba laba ayaa ayaa dhacay ayaa dhacday horta ogow de saddex iyo labaatan sano ayuu waddankani burburayey wax dhismaya ma jirlabaatan sii burburayey haddii markaa imika uu soo noqonayo waxaa loo baahan yahay ciidamada sirta dhisayo tababaro badan maal gesh maalgelin badan ciidamadii kale ee militariga maalgelin badan tababar badan cilmi badan booliiskii sidaas oo kale iyo in dhinaciisii dee dadka kaa soo horjeeda oo dadkan qaar soomaaliya baa ku jira iyaga laftoogana dhinacii siyaasad iyo dib heshiisiin laga shaqeeyo ayuu yidhi haddaba arrintaas markaa waxa u baahnayd maxamuuda waa u baahan tahay saddex arrimood oo isla socda ayay u baahnayd adoo gaari raalli ah saddexdaa arrimood waxa weeye horta dawlad marka horeba uu yahay taladeedu inay dadka isu keento dib heshiisiinta samayso isla markaana ay dhaqaalo abuurto oo dadka ay u abuurto waxay dhowrsadaan oo ka shaqada haya inuu ku xisaabtamo shaqadiisani soconayso ee mga ee dhimanaya in ma garanaysa kadaacamsharigi inuu waxani soconayo uu ku xisaabtamayo noocaasa ta labaad si taa loo helo deeqbixiyayaal xoog le in la helaba oo ma garanaysaa waxaan sameey oo kaga dhabeeya bil bilyan iyo laba bilyan iyo dheeraad baa lanoo ballan qaaday weli wax ma iman ta saddexaadna waxay ahayd qolada la yidhaahdo ma garanaysaa golaha naba nabad sugidda ama ma garanaysaa ee jabciyadda quruma ka dhexaysa waxay ahayd inay iyagu qaadaan xilka nabad sugidda waddanka security-ga ina inay qaadaan bay ahayd golaha nabadgelyaduna qaadaan bay ahayd waxay u idmadeen ma garanaysaa amisom ba u idmadeen iyo igaad oo dadku runtii ciidamada madaxa soomaalida ee jibuutian mooyaane laba koob iyo labaatan kale ma aaminsanayn haddaan lagu aaminsanaynbaba ay sii kordhinaysana magaranaysaa dadkii ku shaqaysanaya awal bee lahaa ciidamo shisheeya wadankii jooga oo na gaalaynayo oo inar qabsanaya lahaa sii xogeynaya may ahayn in iyaga la siiyo waxaa idina ciidamada councilku uu isagu keeno ciidamiyata nationisa isagu mas-uul ka noqdo national ay magaranaysaa maalkii lagu tababerayey ee ciidamada lagu tababerayey booliiska lagu tababerayay kuwa kale keenaan dad badan actors badan ayaa hawlahoogii ka baaqsaday dawladuna kuwaasay ka mid tahay run waan gartay haatan aan kusoo dhaweeyey mikrofoonka maxamed daahir faarax oo qoley oo si toos ah qadka uga soo galay magaalada muqdisho asalaamu calaykum doctor xasan waa salaamayaa iyo intay dhegeysanaya runtii bahbasiooda oo runtii dadka ku filaan kamidana aadaan idinkugu mahad celinayaa barasoorta horta runtii wax badan buu ka dhawaajiyey waxna way ka jiraan wax kama jiraan waxaan rabaa barasoorka iyo dadka i dhegeysanaya oo qabka igula jira inaan horta u sheego adduunku xukumadooda dalalka ayaku ay joogaan xukunkoodu hoosuu ka soo bilowdaa kor buu usocdaa ilaa uu bersanto ku gaaro laakiin africa xukunkoodu koru kasoo bilowdaa qaar hoosuu usoo degaa oo ma garanaysaa ilaa hoosuu yimaadaa laakiin soomaaliya koruu kasoo bilowday meel koruu taagan yahay hoos weli sooma gaarin waxa weeye marka xukunkii baa naga laalan xukunkii hadduusan hoos bulshaduna waxay ilaashataa oo shacabku ilaashadaa waxa ay wax ku leeyihiin oo haddii kor ay xataa marka hore wax ka samaystaan inta hoos u soo dega ilaa heer tuulo ilaa heer degmo ilaa heer gobol waxa laga samaynayo bulshada laga talageliyo bulshadu waxay leedahay ilaashataa dalka soomaaliya waxa hadda ka jiraahi ama amni darada ka jirta ma ahan in al-shabaab laga guuleysan karin ma ahan inaan xag jifada laga guuleysan karin maalinkii la galay xaruntii madaxtooyada wixii difaacay wiilihii yaryara soomaaliya ahaayeen wixii difaacay maxka maxkamada garsoortii wixii difaacay waxay ahaayeen wiilada yarara soomaaliya u n d b dii wixii difaacay wiilna soomaaliya ahaayeen maanta baarlamanka waxa difaacay wiilna soomaaliya waxaan leeyahay wasiirka arrin amniga oo iscasilay kuma filla kuma filla waxa maanta meesha looga baahan yahay waa gartay because amnigiyaa halaysan arrimihii gudaha iyo maamuladiiyaa isku dhex jiroo halaysan federaalkiiyaa halaysan intaasoo dhanaa halaysan professor maxamed daahir faarax qolle waxa uu leeyahay iscasilaada wasiirka amniga kuma filna uu leeyahay maxay kula tahay arrintaas masaalku waxa weeyaan sidee ayaa umuurahan looga bixi karaa weeyaan wasiirka iscasilayna ma garanaysaa ku-filaanshihiisa iyo filaanshihiisa runtii waa arrin laga doodi karo laakiin anigu waxaan qabaa xaqiiqdii horta inuu iscasilo necessary ma ahaynba looma baahnaynba ba inu iscasilo baahi weyn ma jirin laakiin wuxuu isku casilay oon anigu isleeyahay oo malaha dambaysana waxtarta laga yaabaa waxa weeyaan beryahanba isaga waa la eryanayey oo baarlamaanka eryanayey oo mar hore waa kii lagu yidhi armuurahani haddii weli ay dhacayaan inay adu iscesisho maynay ahayn isaguna berigi wuxuu yidhi maya marka hadda kolley iyo kolley arrintani mar hadday dhacday baarlamaanku isagoo cadhaysan ayuu ku kici lahaa la iskuma hayo marka horta arrintaasu isagu sii fududeeyo dhinaca isagu iyadoon la odhanaynin micnihii eedii oo dhan isagaa la saarayaa haddana dhinaca geesnimuu ka muujiyo sax buu ku yahay laakiin cid kale hadda inay escashiso escashila la yidhaahdo anigu kuma talinayo talana maaha taladu waxa weeyaan waxani wuxuu u dhacayaa wax la iska ogyahay oo adduunka o dhan soo wada mara weeyaan waxaa kaba waxa weeyaan itaal weli dawladeeni soomaaliyeed ma laha ciidankeeni weli tababar wanaagsan ma laha ciidamada shisheeye meesha jooga kuwa aada loo aaminsan yahay maaha intaasoo dhan markaa in wax laga qabtaalmaya marka dadkii aan sheegayo o dhan inay iskugu tagaan weeyaan jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa arrinta iyadu la wareegta weeye intay dadaali karayeen way dadaaleen way dadaaleen marka waxaan ka qabaa waxaan qabaa arrin hadda loo baahan yahay inay cid kale iscaasisho maaha wakti un bay naga qaadaysaa taasi waxay soo kordhinaysaa ma jiro xooga aan saara inaan laba arrimood samayno ko inaan dadku wuxuu dhowrsado u samayno oo mida iyagu iminka waxay leeyahay dastuurkii hala dhameeyaa laleeyahay oo maamul goboleeda hala sameeyo doorashooyin hala sameeyo waxaa ka horeeya in xoogeena aan saaro nabadgelyadaas inaan xoogeena saaro inanka shabaabkii orordaya meelaha ordaya inuu shaqo helo inaan abuurno oon shaqo abuur ku dadaalo ayaa taasi loo helana hataa cashuur wadankeena lagama qaadi karo oo dad cashuur laga qaadaya ma jiro haddii cashuurta la badeen lacagtee soo noqotaan rabne kiina taalla inaan kusoo noqoto wadankaan doonayno kuwa banaanka joogeen lacagta keenaan doonayeen shisheeyaha kalena maalka soo geliyan doonaan taasay joojinaysaa haddii cashuur xoogla hadda wadanka la saaro anuu cashuurahaan ka shaqeeya sidaydaba sidaa darteed macaawinad dabadeed baan hadda u baahanahay marka macaawinada dabadeed jumciyadda quruma ka dhexaysay dawladda daacadnimo la timaada baarlamaanku daacadnimo la yimaado aan u isku diyaarinaynin doorashada dambe soo socota oo leh dawladda caaya xumeeye aan lahayn baa loo baahan yahay oo iskaashada ayaa loo baahan yahay wax la aasilo wax la eriya hadda looma baahna waa gartay n aan kusoo dhaweeyay dhegaystaha cabdirasaaq dubad oo joogo magaalada minneapolis hay waa kugu soo celinaya qooley aan fursadan siiyo cabdirasaaq dubad oo ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota cabdirasaaq maxaa su-aala oo aad weydiin lahayd professor xuseen warsame
waxa weeye su-aasha waxay tahay yacni horta aad baan uga xumahay dadka masaakiinta ee soomaaliyeed dhibka iyo dulmiga soo gaaray laakiin miyaynan ahayn yacni madaxtooyadii qaranka soomaaliyeed shan iyo soddon mitir loo jirsado madaxweynihii fadhiyey miyaynan ahayn yacni failure yacni ku dhacay hogaankii sare ee waddanka wiilashaa yaryar ee masaakiinta ah ee ciidamadii xoogga dalka ah yani haddaynan haysanin hoggaan fiican haddaynan haysanin daryeel fiican maxaa loo balem loo baleem garaynayaa oo iyaga loo saarayaa dhibka waan ku fahmay walaal dubbad aad baad umahadsan tahay frustrationka iyo calada iyo murahana waan fahmi karayaa dad badan oo soomaaliyeed oo haddayna dhegeysanayaan arrintaa way kula qabaan oo la iskuma hayo laakiin walaal walaal waxaan doonayaa jawaab fudud lagama bixin karo arrintan oo deg deg ahoo wax lagu caasilo lagagama lagagama bixi karo waa aniga kuu sheegayo oo muuro jira oo cad oo la ayaa keenay arrintan oo la iska filayay oo ah itaal ma jiro waa laga yaaba maamulka inuu xun yahay laakiin ka maanta lagu bedelaana intuu tababaranayaba ayay kasii faaidaysan doonaan maalintan muqdisho joogay ee laba kun iyo laba labayo tobankii markii dawladda la dhisayay dadka ansixiyey dastuuran ka mid ahaa nabadgelyadu maalmahan way xooganeed sababtuna wax kale ma ahayna dawladda dhowr sanadoodba soo joogjoogtay oo waxoogaa tababaratay baa joogay waxay ka faa'iidaysteen shabaab intii kala guurkii bay ka faa'idaysteen oy wax badan sameeyeen haddana markii la casilay saacid haddana dhowrkii bilood bay kasii faa'idaysteen haddana sii xoogeysteen maantana haddaan umuuro kala keenno oo casilaadiyo huduhadhaha aan waktiga ku lumino sidaasay uga sii faaidaysanayaan shabaab waxa weeyaan dad ku socda maskaxda lagala baxay laakiin financing xoogla ka haysta meelo dibadeed ka haysta weeyaan oo ay xataa ku jiraan dawlado ku jiraan ay ku jiraan xataa dawlado ay ku jiraan aan shicibun ahayn dawlad ay ku jiraan aan dankaa lahayn marka maanta in xataa hadday eedda ay leeyihiin oo jilicsan yihin layskuma hayo laakiin jiro xooga waynu ku canaanan waynu tootoosin waxaynu itaal ku dhaanno waynu ku caawin laakiin wax casilaad iyo maanta aan ka sheekaynaa ma jiro baarlamaankuna cadhadiisa haddii laha yidhahdo berri markuu soo noqdo dib ha isugu noqdo ha ku cadho inay dadka dib u dhisaan ay maamul sameeyaan dastuurka wixii ka dhinaa ha ku cadhoodana hawlahoodii wataan dawladduna ha isku dada intii taalkayga iyo nin kala kayga halkan jooga ee ma garanaysaa waxbaan xukumaan leh united nationskii ha ku noqdo ha ka keeno ma garanaysaa wixii looga ha ka keeno wa gartay ha keeno koofiyadii midoobeed ha keeno wa gartay professor nin al-shabaab ama qof al-shabaab ah ama qof inuu rabo isqarxiyo oo bamba isku soo xiray oo rabo inuu dad dilo asagana dhinto si lagu joojin kara malahan runta taasi waay laakiin siday kula tahay waa lagu horumarin karaa ammaanka oo laga foojignaan karaa in weeraradan noocan ah lagu qaado xarumaha waaweyn ee dowladda sida sharci dejinta oo baarlamaanka ah xarunta maamulka oo ah madaxweynaha ama xafiiska ra-iisul wasaaraha iyadoo la ogyahay inaan la celin karin qof micnaha isdilayo aan naftiisa laga hor istaagi karin balse sidee looga hortagi karaa in xayndaab ama ammaan sare loo sameeyo xarumahan aad baad umahadsan tahay boqol kiiba boqol horta maanta marka hore dhinaca guud aan u eegno ogow shabaab beryahanina dhaafay waxaa qabsaday jab xoog laa qabsaday magaalooyinka waaweyn ay haysteen waa laga saaray baadiyahay galeen iyagoo xoogooga doonayay inay baadiyaha la galaan oo hadha ay ma garanaysaayen meelo kale ka soo baaraan waxyaalaha marka ay samayn karayeen dee waxaa ka mid a inay magaalooyinka qarax ka keenaan magaalada ugu weyne lagu dhuuman karayaana de waa muqdisho marka horta dawladdu inay taa ogaato ayay ahayd oo ciidamaydu wayna ogyihin baan umaleeyaa in badan oo isku dayin inay sameeyaan xataa nin hadlayay ma garanaysaa oo baarlamaan kamid ah wuxuu yihi qaar kasii ogeyn oon dawladda u sheeg sheegnay sidaas oo kale in lawado wey la ogaado wixii laga qaban karana marka waa laga yaabaa sida ay sheegayaan in wax badan oo dhici lahaa haddadanba ay badbaadiyeen aya dhici karaysa laakiin laftiidan waxaan isleehay horta dee baarlamaanka iyo meelaha dawladduba inay dadka u furaadaan loo baahan yahay oo de derbiye waaweyn in laga dhiso looma baahna laakiin haddana maanta waa lawaxa la sheegayay markuu qaraxu dhacayay in oo cumalfin cumalfinisu sheegayay in baabuurka wax qarxiya oo isaga baabuurkiisa hor socday oo bir yar iyo xadhig yar iyo qodax yar meesha data intuu iska dhaafuu booday uu gidaarkii ku dhacay si uu qarxiyo halkaa u jebiyo intaa waxaan umaleeyaa waa la samayn karaa wax horta intaa lagu joojiyo waa la samayn karaa talabaad waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan marka horeba nabad sugiddu inay saxan tahay oo waxaan lasii ogaanayo taasina waxay u baahan tahay tababar iyo didirsiin iyo caadifad wadaneed iyo qofka askariga ah oo og inuu berri shaqo haysanayo oo mishaarka la siin karayo oo carruurtiisu badbaadi karayso ogaad buu u baahan yahay marka sidii aan sheegaya resource wada badan maalgelin xoog leh oo dhinacyo badan ah iyo dadka soomaaliyeed oo is-eedeynaynta iska dhaafo xoogooga saara in waxaan laga adkaado ayaa loo baahan yahay dawladduna itaalkeeda ha muujiso waa garta aan kusoo dhaweeyo maxamed haybe maxamed maxaa su-aal oo aada weydiin lahayd professor xuseen warsame
bismillaah professorka waa salaamay su-aasha aan damasa inaan weydiiyo waxay tahay maadaama ana annaga shacabkii soomaaliyeed dadkii rajada ama isbedelka waddanka ka sugayno aan ka sugaynano waa dawladdii awal waxaanu ku andooconi jirnay ammaanka waddanka ma wax laga bedelo maadaama dawladda aanu fiirsanaynay ee ayadiiba ammaankeeda marayso intii baarlamaanka gurigeeda lagu soo weeraray gadaal albaabka dambe ha laga bixiyo ammaankeena annaga xag u jooga shacab ahaan wey wayba horta dhibatay ama rajadeena aada ba usoo nusqansay aan aan ka qabnay dawladda maxay kula tahay inay maadaama aan naawileyna isbedel badan inay noo keenaan ee haddana dawladdii ama baarlamaankii oo hadda ay doodoodii amniga ee beddelaan iska daya ay ku andacoonayaan maalin walba madaxweynaha la casilo kana ha la sameeyo casilitaan iyo kuraastoodii ay ka doodayaan ee amnigii sirisaan ay ulahaan lahaayeen markii horete intay ka seexdeen ay heer ay marayaan maanta awal ay laba wada keliya ammaankooda adkaa labadii wadan lagu soo galay oo lagu weerarayo miyaynan kule ahayn professore ummadda soomaaliyeed shacabka rajadooda inay aada u nafqaamayso ama ay ka dilanayso sidii marka hore ahayd walaal aad iyo aad baad umahadsantay haybe laakiin walaal waxaan odhan lahaa maya horta rajadu sidii hore kama xuma waxaase walaal adag waxa aan filaynay iyo waxa dhici karayay ayaa kala duwan nin economist oo aad aan u jeclahay oo qolooyinkaa ka sheekeeya ayaa maalin dhaweyn wuxuu igu yidhi maalin dhaxaas wuxuu igu yidhi xuseenow waxa aad filaysaan ma dhacayo toban sano ku xisaabtama cilmigii buugiis iyo marka dabadii inu akriyeyna runtii iyo cilmi baaris uu sameeyeyna waxa uu sheegaya waa waxa dhacaysa wa waa waxa ka marka toban sano ayaa waxaan inay dhici kareen weli siisa soconayo aan ku xisaabtamaynaa ina dhagaxyada dhacayaan marka horta rajadii waa filayna degdega ahayd inaa waxu samaysamaan baa aada u sarasabam dawladda laftigeedana layskuma hayo oo dawladda markaa leena waxaan ka hadlaynaa baarlamaanka waxaan ka hadlaynaa madaxweynaha waxaan ka hadlaynaa ma garanaysaa dawladda wasaaradda ayaan ka hadlaynaa iyaga laftooga horta waxa weeyaan de ina u dhaqmaan sidii hal dawlo ina u dhaqmaan maaha ina u dhaqmaan dad tar tartamaya uun oo mid waliba uu doonayo maanasale janis baa ka banaanaaday waxbaa la qarxiyey wasiirkaan bedelaynaa wasiir anaga la saaxiibaan geynaynaa waxbaa la qarxiyey madaxweynahan ka takhalusaynaa waxbaa la qarxiyey prime ministeran ka takhalusaynaa arrintu sidaas inay noqoto maaha arrintu waa inay noqotaa in la yidhaahdo waar dibaan isugu noqono dawladdan jilicsana barnaamijaan u samayno adduunka kuwa ee kuweena banaanka jooga ee maganaysa wax isku filaya ha tagaan barnaamij ha lala sameeyo duciyada qurbaha ka dhacaysa aan ka khajilsiino kuwa bixiyo deeqbixiyaasha aan ka khajilsiino kama yeelin kama danimo xumin afghanistan waxa la geliyey tobaniyo bilyan baa la geliyey innaga weli hal bilyan baa laleeyahay ciraaq sidaas oo kalea dhacday dad baan wada nahay kama liidino waa layna hagranayaa aan innaga kuweena banaanka joogno iyo kuwa gudashan xooga aan saarno in aan wixian adduunka lahayn aan ka keensano dawladdana aan dabada ka riixno aan canaanano iyadana aan u tusno inaan nasa xunahay oo anaan eryanaynin aan u tusno sidaas ayaa lagaga bixi karaa ma garanaysa lama hubiyo de waxaan inuu yahay wax muddo soconayana la iska dhaadhiciyo oo berri marka wasiire la keeno aan la filayn inuu wuxuu bandhamaado ilaahayna samida yemen ha ka siiya dadkii ma garanaysa dagaaladaas maanta ku shalay ku dhintay qaraxaasna samida yemen ha ka siiya
waxaa inoogu idil barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aan uga hadlaynay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday baarlamaanka soomaaliya tanii kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas